kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiaha isnay magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkan barnaamijka horumarinta beeraha iyo xoolaha waxaan kusoo qaadan doonaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu soo bandhigayay wax soo saarka bariiska islamarkaana lagu taageerayay beeraleyda soo saarta bariiska ee ku nool magaalada jowhar wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay bandhig lagu soo bandhigaya bariiska oo ay soo saaraan beeraleyda ku nool gobolkan shabeellada dhexe munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha federaalka soomaaliya dadaalada wasaaradda ee lagu horumarinayo waxsoo saarka gudaha waxaana diiradda lagu saarayay sidii suuq loogu heli lahaa bariiska ka baxa magaalada jowhar islamarkaana loo dhiirgelin lahaa beerleyda tacabta dalagga bariiska wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud ayaa sheegay in beeraleyda loogu baahan yahay in ay sare u qaadaan tacabka iyo waxsoo saarka dalagga bariiska taasi oo caan ku ah guud ahaan beeraha gobolka shabeellada dhexe wasiirka waxa uu sheegay in beeraleyda laga taageeri doono agabka iyo qarashaadka dhanka beeraha islamarkaana beeraleyda looga baahan yahay in ay horumariyaan tacabka dalagga bariiska bacdisalaam waxaan aada ugu faraxsanaha caawa bariiskii jowhar oo aan ka mid ahay beeraleydii reer jowhar markaan ka taga dhanka wasiirnimada waxaan aada ugu faraxsanaha inaan ka mid ahay dadka beeraleyda tacbo bariiskan oo caawa macaanta badan leh oo meeshaan aad ku aragteen anoo hadalku muku dheeraanayo keliya waa soo kooba waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida iyo wasiirada iyo xildhibaanada waxaan ka codsanayaa bariiskaas jowhar ka baxay wuu ka badan yahay reer hirshabeelle wuxuu u baahan yahay inuu helo suuq waxaan rabnaa marka suuqa inaan caawa uga faa'iidaysana inay ganacsatada waxaa jooga guddoomiyaha rugta ganacsiga waxaan leeyahay bariiska dibaddana lagu keenayo bal aan xogay u yaro kaadino intana ha lagu soo daro codsigaas waa soo jeedinaa markii hore sidoo kale waa aragteen tv video yaraa hadda la muujinayay waxaa ka muuqday dadka inay baahi u qabaan inay helaan qalabkii beeraha waxaa kaloo leeyahay ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay hiil iyo hoolaba hiil iyo hooba inaan ku garab istaagno sidoo kale waxaan rabnaa idinkana maadaama aad tihiin ganacsatadii iyo dadkii kale inaad sidaas oo kale aada nagu garab siisaan haddii la isgarabsado waa gaari karnaa waddankan geeska gees waa gaarsiin karnaa bariis ku filan waa hubaal in la gaarsiin karo marka hadalka ma ku dheeraanayo waxaan leeyahay beeraleyda hala dhiirigeliyo aan wada dhiirigelino ka wasaarad ahaan diyaaraan u nahay sidoo kale waxay u baahan yihiin beeraleyda fertilizerka in loo helo fertilizerka muhiimad gaar ay leedahay sharciyadeedana meel fiican ay maraysaa mar waxaan ka rajaynaynaa wasiir maareeye iyo tiimkiisa inay soo gabagabeeyaan insha allah hirshabeelle caawa lagu soo bandhigo dowla xafiis ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha ee federaalka soomaaliya waa dareenkayga caawa lama qiyaasi karo marka ugu horeysa ma ahan waa dhowr maro horeo lasoo bandhigo waa jirtaa laakiin ma gaarsiisana heerka caawa uu gaarsiisan yahay waana midaan aad ugu faraxsanahay aadaan ugu riyaaqaa weliba aniga shaksi ahaan markaan kaaga hadlo runtii waa ku casheeyaa waa ku quraacdaa waa ku waana ku muxuu ahaa waa ku quraacdaa waa ku qadayaa waa ku casheeyaa cuntadeedu dhan waa bariiska ka baxa dalka gaar ahaan hirshabeelle waxaa u dhexeeya dhadhanka iyo testiga waa ku kala duwan yihiin waxaa aad u macaan soo jiidasho leh kan ka baxaya waddankayna hooyo oo markii loo fiiriyo kan dibadda laga keenayo sometimes asoo qualitigiisa iska yaryahay lagu keenayo laakiin waxaa hubnaa kan oo haddii laababka la geeyo xitaa oo ay caddeeyeen inuu bariiskan dhan walbaba u dhammaystiran yahay dadka aaminsan waxaan leeyahay waxa aad ka aaminsan tihiin ma ahana wax kalaa meesha yaale bal aan wada tijaabino bariiska oo tijaabo waa ka dhan yahaye hala cuno waa ku dhiirigelina waana ku taageeraa weliba xagga wax soo saarka markii loo kaco aaduu u kacay sababtoo ah sannadihii hore iyo sanadkan sanadba sanadka ka dambeeyo waxaa aad u badan wax soo saarka waddanka gaar ahaan markaan ka hadlo hirshabeelle hadda bariiska hirshabeelle laga soo saaro wuu ka badan yahay stateka marka wuxuu u baahan yahay suuqgeyn kale in loo helo hadda in laga isticmaalo sida federaalkoo kale hadda waxaa loo suuqgeeyaa ilaa iyo boosaaso gaalkacyo iyo muxuu ahaa ilaa hargeysaa la geeyaa dhinaca kale mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabada lagu soo bandhigayay dalaga bariiska ee ka baxa magaalada jowhar ayaa waxa ay dhiirigelin iyo ammaan ay u jeediyeen beeraleyda tacab iyadoo bulshada soomaaliyeedna loogu baaqay in ay isticmaalaan ama ay cunaan dalaga bariiska ee ka baxa magaalada jowhar si looga maarmo bariiska ka yimaada dalka dibadiisa sidoo kale mas-uuliyiintii ka qayb galay ayaa waxa ay lacag u aruuriyeen beeralayda tacabta bariiska si loo taageero lacagtaasi oo gaaraysa boqol toddobaatan iyo sagaal kun oo dollarka maraykanka
xoogay uun haddii ilahay ka dhigaayo muxuu ahayey wixii aynu aynu u baahan nahay oo ah dhinaca adduunka malaha ayaa haddii ilahay ka dhigaayo ayaa iminka nalaga sugaya annaga intaanan halkaa markaa aanan sheegin ama tilmaamin haddii ilahay ka dhigaayo marka ugu horeysa waxaan ku hadlayaa magaca dahabshil group dahabshil group waa cambani weyn oo soomaaliyeed waddanka soomaaliya iyo dibaddiisaba ka jira ummadda soomaaliyeedna u qabta haddii laga ka dhigo adeegyo kala duwan aada u wanaagsan waad garanaysaan maalintii ama waktigii waddanku uu burburay ee dagaaladu ay dhaceen dahabshiil money transfer oo aan anigu ka mid ah raggii dibadaha ka shaqaynayey waxaanu ahayn dadkii dadka la soo gaadhayey boqolka dollar iyo kontonka dollar ee dadku u baahnaayeen maalintaa waxaa laga yaabaa maanta inaynu bariis ka hadlayno haddii ilahay ka dhigay inaynu wax cunno laakiin markii dagaaladu dhaceen abaaruhu dhaceen dadku ay ays cuneen ayaan xasuustaa anoo dibadaha jooga sidii aanu dadka haddii ilahay ka dhigo ula soo gaari jirnay magaranaysaayey caawimada noocaas oo kale ah dahabshiil group waxaa ka mid ah dahabshiil bank oo haddii ilahay ka dhigaayo muxuu ahaa u diyaara ama mar hore loo diyaariyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen maalgelinta iyo horumarinta waddanka oo ay ka mid tahay beeraha maanta aynu u fadhinaa halkan war hore ayaanu bilownay in aanu maalgelin ku samayno beeraha iyo waxa la midka ah dahabshiil guri waxaa ka mid ah waddankeennu waa kii burburay waa tii daarihii intii aynu haysanayba la isla jiiday daarta maanta ugu dheer magaaladeennan aynu joogno dahab tower dahabshiil real state ayaa hirgelisay dhawaana insha allahu xadhigga ayaa laga furi doonaa waanaad wada iman doontaan haddii alla ka dhigo insha allah waxaa jira waxa la yidhaahdo aada maqasheen e dahab oo dadku runtii maanta aynu dadku ugu baahi badan yihiin waxaan xasuustaa ayaan dhawito waxaan la yaabay in yaroo ka mida ehelka ah ayaa waxaa ka lumay geel waa geel shire wuxuu joogaa meel xuduudkeennaba ka baxsan geed buu fuulay wiila soo hadla wuxuu yihi war heedhe may maqlaysaa cumarow haa waar geele baa iga lumo waxaan doonaya inaad boqol doolar ii soo dirto halkaasaan ii dahab ugu diray ninkii geelina waa helay haddii ilahay ka dhigan waana gaadsiiyey lacagtii waa wax weeyaan waa adeegyada aanu qabanno ee laga yaabo dadku inay maaragtay aan aan la dhaad aan la dhaadsanayn ama la dareensanayn si kastaba ha ahaatee daabshiil group diyaar waxay u tahay ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato wax gaadhsiiso dhinac kastaba maaha ma garanaysaay waxyaabahan tilmaamo oo keliya maahee dhinac walba inay gaadhsiiso insha allah oo aan dadka soomaaliyeed aan u adeegno caawa halkan wixii lagu soo bandhigay waa waa naftii iyo noloshii dadka weeyaan runtii wasaaradda beeraha oo uu hogaaminayo wasiir maareeye iyo tiimkiisu waxay halkan inooga soo bandhigeen waa waxaynaan hore u arag beeruhu lafdhabarta ummadahay ka mid yihiin wixii haddii ilahay ka dhigaayo muxuu ahaa laga soo qabtay iyo heerkay soo martay iyo halkaa iminka ay marayso iyo adduunku maalinta halka u marayana waa laga soo sheekeeyey ku noqon maayo waxaynu u baahan nahay inaynu dhulkeena iyo dalkeena beerano ilahay nimcuu ina siiyey waxaan u malaynayaa waa daawatay maan u malaynayaa waktiyadii burburkii documentary la sameeyey oo la yidhaahdo jannadii burburtay soomaaliya lagu tilmaamay markaa filimkaas iyadoo isaga oo documentary oo aan fiction ahayn ee dhab ah ayaa lasoo saaray haddii ilahay ka dhigo beerihii webiyadii macdantii haddii ilahay ka dhigaayo climateka aynu haysano baaxadda dhulka aynu haysano intuu leegyahay jannada caynkaasa ayaa haddii ilahay ka dhigo aynu leenahay beeruhuna ay ka ay ay yihiin sidaa la tilmaamay maaragtay lafdhabartii ummadda soomaaliyeed ay yihiin runtii arrintaa markaas caawa halkan lagu soo bandhigay waa dhiirigelinaynaa dahabshiil group ahaan gaar ahaana qaybaha ma garanaysaa maalgeliya sida dahabshiil bank iyo dahabshiil money dahabshiil muxuu ahaa macro dahab iyo qaybta qaybaha financeka kala duwan aad baan u dhiirigelinaynaa bangiguna waa u furan yahay qaybaha kalena waa u furan yihiin waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad waana ka qayb qaadan doonaa haddii ilahay ka dhigo insha allah waxaanu rajaynaynaa xaflad tan ka ballaaran oo ka mug weyn oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka soo qayb galaan in haddii ilahay ka dhigo la qabto ayaanu ku dhiir ayaanu kulleyba soo jeedinaynaa haddii ilahay ka dhigo insha allahu si ay macno weynna u yeelato ummadduna u aragto haddii ilahay ka dhigo muxuu ahaayey in baahida aynu u qabno iyo magaranaysaa waxaynu u baahannahay magaranaysa in hawshaa ka qabano caawa waxaanu halkan anugu kaga ballan aanu ka kaga yaboohaynaa waxaan u malaynayaa wixii ay isu geysteen halkan markii la isu geegeeyey waxaan u malaynayaa inay inay ahayd ilaa siddeetan kun meelaha ama toddobaatan kun wax lamid ah waxaanu markaa anigu ballan qaadaynaa ko horta in aanu shan kun oo kiish iibino oo aanu u qaybino dadka agoonta ah briiska halkaa yaalla waxaanu kaloo ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka dhigo sagaashan kun oo dollar inaanu ku maalgelino haddii ilaahay ka dhigo halkaa haddii alla ka dhigo insha allah waana hordhac weeyaan intaasi waa naga hordhac weeyaan intii wixii haddii ilaahay ka dambena waxaanu uga qayb qaadan doonaa muxuu ahaa ka qaadasho mug weyn beeraleyda waxaan rabnaa inaan bulshada dhahno war beertaada qodo codkaagana dhiibo inaan dhahno oo aan ka baxno nolosha laalan inaan ka tagnaan rabnaa waxaa loo soo istaagay waa fundraising annaga dee gobolka banaadir aan nahay haweenka soomaaliyeed aan nahay gabdhaha soomaaliyeed waad arkayseenoo xildhibaanadeenna iyo waxaan rabaa aniga anoo ku hadlayo codka haweenka gobolka banaadir annaguna inaan toban kun ballan qaadno toban kun marka wasiir meelxunaa bahasha marka hore dhigtay waxaan rabnay gabayre inuu asaguna laba boqol iyo wax uun la kaco ka yar ma keeni karaan waxaan rabnaa islaam bank inaan fariin u dirno bangiyada loo diro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maaragtay fariintan ay gaarto golihii wasiirada aad geyso xildhibaanada labada gole jeebkoodu qoyan yahay weliba oo ay maaragtay saaxiibada ay hadda ka joogaan marin macalin iyo dahabo zuusow waxaan leenahay meeshaas dib ha loogu laabto waxaan rabnaa fitrada in loo bixiyo ciidamadu inay cunaan dadka danyarta ay cunaan bangiyada soomaaliyeed dhaqaalaha ugu badan ka sameeya bulshadana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay la bogaadiyo qofka soomaaliga ah ee dhallinyarada ah ee maanta gartay ood arkayseen sida uu wasiir maareeyaha daayi sheegay ul lagu tumaayo war soddon iyo shan sannadood aanu iscunaynay ayay ganacsatada soomaaliyeed bariis iyo basbaas iyo moos dibadda laga keena naloo soo daabulaya waxaan ka codsanaynaa ganacsatada soomaaliyeed in ay warshadaha hadda noo sameeyaan warshado la sameeyo madaxda qarankana waxaan rabnaa dalka inta la xoreeyey in warshadihii dib loo soo celiyey si shaqo abuur loo helo dhalinteenna way tahriibeen carruurteenna xabsiyaday galeen meel walbaan daadsannahay waxay ila tahay dukaamada sudadka iyo iibinaayo in beriisyada loo bedelo oo beriiska waddaniga lagu gado oo aadan maaragtay meeshaa hal suud ka iibsan lahayd war hal looroo beriis carruurta u geeyaan leenna ragga soomaaliya hooyada shilinkay shaqayso gurigay geysaa marka waayahan suudadkaa shidane war suudkaaga beriiska dalka ku bedelaan leenna dalka ha lagu bedelo cimaamadii iyo shaalkii iyo dhaqankiina ha loo soo laabto beriiskii iyo maaragtay maaragtay cambuuladeenna iyo salbukadeenna iyo waxeenna aan beerano dalageenna aan beerano annagu aan isku tashanno dunidu way noo soo shaqo tageen ganacsatada soomaaliyeed aan mar kale ku celinaya ee dhisay nairobi ee dhaqaalahoodu yaalla maaragtay kenya maxaan ku dhahaa turkiga imaaraat jidda meel walbo beriis dambeo bangkok iyo hindi iyo delhi laga keeno uma baahnin waa in dalaga dalka aan beerano gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay waxaan bogaadinaynaa qof walba oo ganacsiga horumarinayo waxaan u jeedaa walaashay xirsiyo oo ah maaragtay dadka een, dalaga beeraha dhiirigeliya gabdhaha soomaaliyeed waa u mahad celinaynaa wasiirada soomaaliyeed qof walboo muwaadin oo inta wax ka ballan qaaday waxaan leenahay waa mahadsantihiin
markaana maxamed cabdi xayar maareeye wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka loo soo bandhigay bariiska ka baxa magaalada johor uu yahay in la dhiirigeliyo beeraleyda dalka islamarkaana ay sii wadi doonaan dalagyada caanka ah ee ka baxa guud ahaan gobolada dalka si taageero loo siiyo beeraleyda islamarkaasna laga maarmo dalagyada dalka dibadiisa laga keeno halkan caawa waxaynu ku cunnay bariiskii soomaaliya ka soo baxaayay dad badan oo soomaaliyeed baan ogeyn in dalkeenna bariis uu leeyahay oo bariis ka soo baxo aan ogeyn ay tinka caawa inay kulli ogaadeen in bariis qiimo badan oo macaan oo halkan laba nooc loo cuno inkastoo aanu isni soomaalidu dhaqan bay iska leedahay mar kasta maadaama aynu hilib badan leenahay hilibna waynu cunnaa bariiska markaynu cunno hilib baan ku darnaa hilibkaa kusoo darnay laakiin ujeedku wuxu ahay in bariiska la dhadhamiyo waa ka sheekayn doontaan oo mikrofoonku waa furan yahay bariiskii aad cunteen dhadhankiisa waa laydi siin doonaa annaka wasaaradda beeraha israacsanayna laakiin waxaan hubaa inuu bariis macaan ahay oo aada ugu ugu raaxaysateen waxa meesha lagu cunay oo dhammina waxay organic bay ahay caano geel hilib soomaaliyeed bariis soomaaliyeed muus soomaaliyeed saasuu ahaa waxa ajnebiya suxuunta oo aanu weynay ee, fadhaalkiiyo iyo iyo iyo xeedhadii ayaa uun ku jiray waana bedeli doonaa sanadka dambe waxaa lagu cuni doonaa feera iyo xandhaal insha allahu tacaala walaalayaal sidii halkan laga sheekeeyey cuntadeenna bannaankan ka sugnaa waxaa la qiyaasaa inaynu cuntadeenna haysanno waxaan ka badnayn boqolkiiba soddon oo ay la mid tahay boqolkii qof ee soomaaliyeedba toddobaatan ka midii cunto ma haystaan haddii laga joojiyo midda bannaanka imaanaysa marka adduunku hadda waxaa la dhahaa food security baa melooba laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa food sovereignty xor ma tahayo xornimadii aynu u naqaanay gumaysi ku haysta hadda haddaada cunto haysan waxaa tahay addoon xor ma tihid marka waddamadu waxay ku tartamayaan inay xor noqdaan oo xor ka noqdaan beer nin kale leeyahay in naftiisu ku tiirsanaato ayay ku tartamaan maalin walba waxaan tagaa shirar afrikaan adduunka oo waddamo badani ka baxayaan inay cunto meel kale ku tiirsanaadaan ay leeyihin waa waa dhammaynay waa ka baxnay east africa tanzania meelo ay- ayaan ka xusi karaa waddamada food security-ga isku filnaaday ee cunto aanay usoo gelayn inay dhoofiyaan mooyaane marka wasaaradda higsigeedu waa halkaa iyo wasaaradaha cuntada nala ah ee ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga ee cunto qof cuno soo saara yoolka iyagu waxa weeye inaan halkaa higsano waxaad aragteen walaalayaal duruufta beeraleydayna ku jirto in ul ay ku tumayaan maxamuud wuxuu yidhi konton sano ka hor ayaan haruurka ul ku tumi jiray maanta halkii baa weli la taagay halka adduunka kale uu marayo wax kasta in mashiin gooyo waxaan tegay jawhar gabdhaha wax tumayaan u tegey bariisku cadayuu leeyahay cadayuu leeyahay qofku hadduu ku raago wuu xanuunsanayaa si xun baa jirkiisu dhibaata u gaadhaysaa laakiin nafaa ku kalifaysaa inay tagaan oo tumaan marka wasiiradii sharafta lahaa ganacsatada intaan xasuusto kuwii ugu waaweynaa bangiyadii guddoomiyihii rugta ganacsiga ayaa fadhiya annagu markii hore waxaanu islahayn dadka casho siiyo bariiska soomaaliyeed ha cunaan beeraley runtii xoog lahoo lacag haysata baa fadhida laakiin hadda rajo kale ay gashay rajo waxay gashay caawa inayn shan mishiin iibino oo beeraleyda u iibino qiimihiisi waa kaas meeshaas qalabkaas casrigaabay dadku ku shaqeeyaan boqol iyo labaatan kun soddon kun lixdan kun lix kun waa ayaambadii weekend maraykanku iyagoo madow yara bay yidhaahdeen madaxweyne waan noqon karnaa weekend then weekend caawa samayn karnaa shuwa halkaa dad xoog laa fadhiya waxaa fadhiya ciidamadii soomaaliyeed halyeeyadii soomaaliyeed baa fadhiya iyo madaxdoodii wasiiradii waxaanu ugu yeedhnay waxaa jira bajet dawladdu ku bixiso cuntada ama saadka ciidamada halkan waa looga yeeri doonaa guddoomiyaha rugta ganacsiga wasiirada ciidamada madaxdooda bangiyada aan hubo salaama dahabshiil banki kuwii u waaweynaabaa fadhiya kulligiin hadal baad leedihin iyo commitment aada leedihin inaad beeralaydaa soomaaliyeeda idinku aqoon yahaniinta u tihiin idinku u tihiin dadkii waxhaystay iliidkoodii u tihiin in la caawiyo anigu waxaan haystaa ilaa laba boqol iyo waxoogaa shaqaalo ah oo very generous ahoo waxbixiyaan haystaa marka yaanan ka tegin ciidamadu waxay u jeegaan inay commitmenti galaan inay bariiska dalka cunaan ay u joogaan saasuu iga ballan qaaday wasiir kuxig wasiiru dawlaha iyo tiimkiisa cumar waa fadhiyaa waa siin doonaa microfonka waxaa fadhiya wasiirkii cadaaladda wuxuu iga ballan qaaday xabsiyadu inay cuni doonaan bariiska dalka intii kabdad laga soo gooyey beeraha soomaaliyeed ay taallo kabdad laga keenay bannaankoo ajnebiya lama gadaayo caawa kadib meesha ay bariiskaasi yaallo ah la isugu tegaya markaan dhammayno ka kalean u gudbinaa laakiin amshua samanado kadib ma dhici doonto bariis kale in dalkaan la keeno haddaan saas samayno markaa walaalayaal ilaahaydi shafo ganacsatada soomaaliyeed beerleyda somaaliya dhibaatan badan ba haysata waxaa ka burburay infrastructurekii waraabka waxaa ka burburay qalabkii waxaa ka burburay aqoontii intaba caawa idinkaa uwa meesha yaalina ka qaada waxaan idinku dhiiri gelinayaa qof kastoo halkan la keeno wiilasha iyo gabdhuhu way noo haayaan nood in ay inay inay ku deeqdo sidii beeralayda masaakiinta ah ee usha ku tubaya ciid bariiskii kaga daadanayo mishiinka ay haystaan ka ugu liita adduunka uu yahay aynu at least wax ugu tari lahay taas ba rajadaasaana gashay maadaama dadkii runtii xafladda intaanu ugu talagalnay ka aada uga badan baa timid aada baanu idinku ammaanaynaa dadka soomaaliya dad wadaniyiina wey oo dareenla wey inaan ku dheeraado ma rabo aniga iyo la taliyayaashayda anigu laba kun baa bixi doonaa aniga iyo la taliyayaashayda iyo wasaaraddu waxay bixinaysaa toban kun oo dollar waa idii bilownay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in xuduudda la jebin doono i hob in adduunkuna ina maqlayo oo layf uu yahay oo uu layf yahay waa u furan yahay dadka adduunka oo soomaaliyeed dadka waxbartay adduunka oo dhan inay ka qayb qaataan lacagta annaku ma qaban doono annaku waxaan ku shubaynaa bangi bangiyada ka mid a bangiga dadkiisu ugu bato hadduu salaamo yahay hadduu dahabshil yahay baa la soo gadi doona mashiinka oo beeralayda dawadaagta oo fadhida ku wareejin doonaa ma ururayno annaku lacagta insha allahu tacaala bangiyada ayaa lacagta lagu shubaya bangigaana soo gadaya isagaana wareejinaya ilaahay idankii guddoomiyaha rugta ganacsigaa fadhiya beeralayda soomaaliyeed inaan dhiiri gelino walaalayaal waxa waxay ku xidhan tahay dadnimadeenna iyo nolosheenna iyo sharafteenna iyo xornimadeenna guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadi haysnay toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadanay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka qayb gashay munaasabadla lagu soo bandhigayay wax soo saarka dalga bariiska islamarkaasna lagu dhiirigelinayay beeraleyda tacabta ama beerta dalga bariiska intaan markale kulmi doono barnaamijkan madlamada sidaasi nabadgelyo